wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland ayaa u qabatay maamulayaasha iskuullada garowe kulan ku saabsan sidii ay bahda waxbarashadu uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha daba dheeraaday ee waddanka ku habsaday kulanka oo ka dhacay garowe ayaa waxaa ugu horrayntii hadal kooban ka jeediyey maamulaha iskuulka gambool garowe cali ibraahim xuseen cali suudaani isagoo bulshada iyo baaweynta waxbarashada kula teliyey inay ka qayb galaan gurmadka loogu jiro samata bixinta dadka abaaruhu ay ku habsadeen haddaynaan dadkeenna u gurman oo aynan maanta inaguna inagun baasto ku cunno iyo bariis iyo sharaab magaalada ku dhex cabno iyagiina ay abaarsan yihiin oo xoolahooda iyagii isku dulbaaba'ayaan haddii raxmadda innagana markayna ina sugayso waxaa mooto waa ka baxaynaa meesha caanuhu iyagay nooga imaan jireen hilibku iyagu nooga imaan jiray waxaynu magaalada ku hayseen iyaga nooga imaan jireen hadday meesha ka baxaan iyagu ogsoonaada inaguna meeshaynu ka baxaynaa ilaahay baynu baryaynaa gurmadkaasna waxaan rabnaa anoo ku hadlaya magaca maamulayaasha dugsiyada dhammaan inta joogta gobollada kala duwan waxaan rabnaa in haddii ilaahaydmo masajkaas aynu gaarsiinno oo aynu ardaydii la hadalno oo aynu waalidiinta u gudbinno oo gurmadka si deg dega aynuga qayb qaadanno insha allah waxaanna ku rajo weynahay arrintaas say tahay inaan u fulin doonno wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland maxamed cali faarac oo isna hadlay waxa uu sheegay sida ay muhiim u tahay inay ka qayb galaan bahda waxbarashadu gurmadka abaaraha oo dadka ay khatar ugu jiraan inay dhintaan waa arrin runtii aad iyo aad u ballaaran waa dhibaato weyn sida uu sheegay walaalkii iga horreeyey xoolo iyo dadba dhibaataa gaartay xoolihii in badanoo ka mid ihii way baaba-een waa abaar siman oo aan ku koobnayn gobol keliya dhammaan gobollada puntland oo dhan saamaysay sidoo kale soomaaliya goobo badan oo ka midana saamaysay abaartaa siman oo xoolihii baaba-een oo dadkii hadda dhimashada bilaabay waxaana saaran waajib haddaynu nahay bahda waxbarashada iyo haddaynu nahay ummaddii soomaaliyeed ama reer puntlandba waajib baa naga saaran dadka walaalaheena waxaynu ognahay boqolkiiba lixdan puntland dadka ku nooli waa baadiye oo reer baadiye bimacnaa nolosheenna inteeda badani waxay ku tiirsan tahay xoolaha lacagta adag ee dalka soo gasha waxa la dhoofiyo oo dibadda loo dhoofiyo oo wax lagu soo gadanayo magaalooyinka waxa laga cuno dhammaantood waxay ku wareegaysaa waa xoolaha weeye xooluhu hadday baaba-aan dadka baadiyaha joogaa dhibaatoodo magaalada kusoo xaroodo qoxooti noqdo la kala hari mayo sidaa daraaddeed inaan dadka ugu gurmano meesha ay joogaan wixii aan ka badbaadin karna ee ka taakulayn karna ka taakulayno waa waajib aada iyo aada noo saaran ugu dambeyntiina wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland oo kulanka soo afmeeray waxa uu sheegay inay sameeyeen guddi u xilsaaran sidii bahda waxbarashadu iyo ciddii rabta ka qaybgalka gurmadka abaaraha ay la soo xiriiri karaan abaar sima ah anigu ma maqaan maga magaca loo bixin doono ma garanayo laakiin magacyo badan bay lahaayeen laga soo bilaabo ragadama gaatama iyo irkiya odayalays mirfacuna caga muufo maysaara karis jiitama jaahuweyn xaaraama cune siiga case dabadheerta iyo dhowaan halka u fiirsada dhowr iyo tobanka abaarood oo waaweyn oo soomaalida soo marto odayadii hore noo soo gudbiyeen mid waliba meel gooniyay ka dhacday laakiin mid sintay soomaaliya oo dhan gaar ahaan puntland intay tiro la eg tahay waa waa noo kow midda labaad abaarahaasu lixda meesi ee soomaalidu dhaqato lixda meesi ee soomaalidu dhaqato waa labada arigaa labada gamaanta iyo labada ishinkaa waxbaa baxsan jiray maanta lixdiiba dhulka yaallay amuurtu waxa weeye baad la-aan baa dhacday biyo la-aan baa dhacday cudur baa yimi intaasu markay xoolaha isugu biiraan xooluhu waa tagaan dadkii markaa dhaqanayeen oo xoolaha ku maaratay noloshooda ay ay ku tiirsanaydna way raaceen marka horta meesha horta wax wey xaaladda meesha taalle waa sida ah haddee bari dhaweyd socdaanu bariga xaggiisa ku aadnay waad yaabaysa dhulkii xooluhu daaqi jireen hal neef ma arag maalin dhan baan soconayn dhulkuna waa degada weeye waayo marka cawsku ilaa mar doog baad ku daaqdaa marra caws baad ku daaqdaa marra dumaa marku madoobaado marku madoobaado kaasu baaboo waa dhul diiran igsaadi waa xaaladda jooga wakaa waa abaara inaan garanayn magacayga kolley magac bay u bixin doonaan laakiin runtii waxa weeye dad iyo duunyo way israaceen annagoo ka duulayna xaaladda abaaraha ee ku ee ku ee ku habsatay geyiga puntland taasoo saamayn ballaaran ku yeelatay dadka iyo duunyada annagoo dheehanayna mas-uuliyadda bahda waxbarashada ka saaran u gargaarka iyo taakulaynka taakulaynta dadka ku tabaaloobay abaaraha abaaratan ba-an annagoo yaqiinsan in bahda waxbarashadu ay qaadan karaan kaalin wax ku oolah sida wax looga qaban karo abaaraha baahsan ee camimay puntland haddaba waxaan hadalkan ka magacaabnay guddi isu taaga taakulada dadka ku tabaaloobay abaaraha iyagoo hirgelinaya ololaha aan ugu magac daray badbaadinta dadka iyo xoolahaba dhammaan dadkaas bahda waxbarashada markaan soo bilowno waxa weeye ugu horeeya madaxda wasaaradda oo dhan shaqaalaha wasaaradda oo dhan maamulayaasha puntland oo dhan macalimiinta iyo ardada dhammaan bahda waxbarashada inaan loo kala harin meel kastaba aynu joognoba
abaarta ka jirta deegaanada puntland ayaa saamaysay dad iyo duunyaba waxaana meelaha qaar ay dadku khatar ugu jiraan in ay biyola-aan u geeriyoodaan waxaana jira dadaallo badan oo lagu samata bixinayo dadkaasi cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garawe